bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii sideed iyo afartanaad ee kitaabkii suwar min xaayati saxaaba waana darsigii labaad ee ku saabsan suhayb ruumi radia allahu tacaala canhu sabxada boqol iyo sagaal iyo sagaashan dakhala wuu galay suhayb ibnu sanaan ibnu sinaan suhayb ibnu sinaan iruumi iyo camaar ibnu yaasir camaar ibnu yaasir labadaasaa calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay ayay usoo galeen oo ku sugan fii daari l arqam ibnu abil arqam oo cinda safa safa agteeda ah wastamic wastamacaa waxay dhegaysteen ilaa maa yaquulu waxa uu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalama fa ashraqa waxaa iftiimay nuurul iimaani iimaanka nuurkiisii yaa fii sadrayhimaa labadooda xabad ka iftiinmay oo ka siraadmay wa tasaabaqaa waxay u baratameen fii maddi aydayhi aydiyahim aydiihimaa fii maddi aydiihimaa gacmahooda inay fidiyaan ilayhi rasuulka ay u fidiyaan oo washahida ay qiraan an laa ilaaha ila allah alla maahana ilaah kale oo xaq lagu caabudayo inuusan jirin iyo wa anna muxamedan in nebi muxamedna cabduhu addoonkiisii uu yahay wa rasuuluhu rasuulkiisii wa amdayaa waxay ku dhammaysteen saxaabata yowmihima maalintoodaas yowmayhimaa yowmihimaa maalintooda iyada a badankeeda cindahu rasuulka agtiisa ayay ku dhammaysteen yanhalaani iyaga oo ka cabaya min hadyihi rasuulka hanuunkiisa wa yancamaani iyaga oo ku nicmaysanaya oo ku raaxaysanaya bisuxbatihi la joogitaankiisa walamaa markii aqbala leylu habeenkii uu soo galay walamaa markii aqbala uu soo qaabilay uu soo galay alleylu habeenkii oo wahada-at ay degtay ama ay xasishay alxarakatu dhaqdhaqaaqii kharajaa way baxeen min cindihi rasuulka agtiisa ayay ka baxeen taxta junxi dalaami mugdiga iyaga oo ku gabanaya waqad xamala isagoo uu xambaartay uu horu qaatay kullun mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah min annuuri nuur iyo iimaan fii sadrihi xabadkiisa maa yakfii wax ku filan liidaa'ati ddunyaa adduunyada oo dhan inuu iftiimiyo biasrihaa dhammaanteed taxamala wuxuu u adkaystay ama uu ku samray ama uu u gegsaday ama uu u dhabar adeygay suhaybun suhayb nasiibahu qeybtiisa ayuu ka qaatay qeybtiisa ayuu ka qaatay ama sadkiisa min adaa qurayshin quraysh dhibkii ay dadka ku haysay muslimiinta weliba mustadcafiinta kuwa oo aan meesha dad ku lahayn maca bilaalin bilaal ayuu la qeybsaday yuu la qaatay dhibkii iyo wa camaar ibnu yaasir wa sumaya oo camaar hooyadii ah wa khabaab ibnu arat iyo wakayrih iyaga keyrkoodoo min casharaati almu'miniina tobannaan iyo tobannaan mu'miniintii ah waqaasaa wuxuu dhadhamiyey min nakaali qurayshin quraysh hagardaamadeeda loogu talagalay in dadka kale ay ku quustaan in lagu quus qaadiyo dadka kale ay ku quus qaataan yaa nakaal la yidhaahdaa waqaasaa wuxuu dhadhamiyey min nakaali quraysh quraysh dhibaatadeeda iyo hagardaamadeeda maa shay low nasala haddii uu ku degi lahaa bijabalin buur la haddahu uu buurta burburin lahaa fatalaqaa wuu wuu qaabilay daalika kaas kullahu dhammaantii oo dhib ah wuu qabtay oo wuu wuu qaabilay binafsin naf ayuu ku qaabilay naftaasoo mutma-inatin xasiloon oo deggan oo laga yaabin marna inay iimaankeeda ka tagta wax kasta oo lagu sameeyo ilaahumay naftu ka baxdo saabiratin oo samraysa oo adkaysanaysa ayuu wax alla waxaa soo dhibaato aba dhibaato kasta dhibaato lagu geysto waxaad uga adkaysan kartaa oo keliyata iimaan iimaan keliyata ayaa ayaa dhibaato uga bixi kartaa haddii kale oodan iimaan lahayn dhib yare hadduu kugu dhaco dhibkaasi uu ku diliba maxaa jira u adkaysan maysid waxaa qofka ee, sabirka siiyaay waa iimaanka adkaysigu wuxuu ka yimaadaa waa iimaanka fatalaqaa daalika wax alla waxaasoo dhibaato ah ee loo geystay wuxuu ku qaabilay kullihii dhammaantii binafsi naf mutma'inatin oo xasiloon saabiratin oo sabira sabraysa oo adkaysanaysa liannahu isagu muxuu saa u yeelay ugu adkaystay kaana wuxuu ah yaclamu kii og ana ariiqa aljannati wadada jannada jannada wadada loo maraay maxfuufun in ay ku oodan tahay bilmakaarihi waxay naftu necab tahay oo dhan waxay naftu nacay oo naf naftu waxay necab tahay oo dhan ayaa yaa ku oodan oo xagga iyo xagga ee ka yaalla walamaa markii adina uu fasaxay alrasuulu rasuulku liasxaabihi asxaabtiisii bilhijrati inay hijroodaan ila almadiinati magaalada madiine inay u hijroodaan markuu rasuulku u fasaxay casama wuxuu go-aansaday suhaybun suhayb wuxuu go-aansaday calaa an yamdiya inuu raaco fii suxbati alrasuuli iyo wa abibakrin rasuulka iyo abubakar inuu raaca ayuu goostay oo sharaftaas dheeraadka ah hijrada keliyata maaha sharaftaas inuu rasuulka iyo abubakar raaco gaar ahaan inuu rasuulka raaco ayuu go-aansaday casama wuxuu go-aansaday suhaybun calaa an yamdiya inuu raaco uu madiine u raaco fii suxbati isaga oo la socda alrasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abi bakrin laakiina hase atee qurayshan quraysh shacarad waxay dareentay bicasmihi go-aankiisa ayay dareentay waxaan uu go-aansaday oo calalhijrati inuu hijroodo ah uu maka ka tago uu madiine aado go-aankaa uu go-aansaday ayay ogaatay fasaddathu way ka celisay oo way iska hortaagtay can ghaayatihi yoolkii uu higsanayay oo ahaa inuu madiine u hijroodo ayay iska hortaagtay way ka celisay wa aqaamat waxay dul dhigtay calayhi isaga alruqabaa'a niman waardiyeeya ayay dul dhigtay oo waxaa layidhi isha ha lagu haya ninkan xataa laa yaflita ilaa uusan uga baxsanin min aydiihim gacmahooda suusan uga bixin ninkani suusan gacmahooda uga bixin yaa waardiye ayaa la dul dhigay oo wayaxmila uusan u qaadanin macahu uusan horugu qaadanin maa wixii darathu ay u darartay ama ay u dhiiqday calayhi isaga adtijaaratu ganacsigiisii uu ganacsanayay oo min fidatin qalin iyo wadahabin dahab ah xoolihii uu ka tabcaday yaman na inuusan horu qaadanin waxaad moodaa waxay u egyihiin waxay hadda dowladaha dowlado badan oo iminka la iska daayee beri lixdameeyadii iyo toddobaatameeyadii iyo ay ku dhaqmi jireen dowladaha carabta badankoodu oo hanti wadaagga iyo wax qaatay oo la dhihi jiray uun waxbaa la qaramaynayaa waddankan adigoon xoola haysanin baa timid xoolaad ka tabcatay xoolihii qarankaa la wareegi qaramayn waa qaramayntii oo kale waxaa la yidhi adigoo waxaad timid meeshan aan shilin haysanin waad ganacs taajir baad noqotay markaase waxaad rabtaa inaad xoolihii la tagta miyaa walaadan shilin la tegaynin saasay dheheen dalla suhaybun haa marka waxaa la yidhi yacni oo wayaxmila uu horu qaato maa macahu wayaxmila macahu horu qaato maa daratu wixii ay u dhiiqday ama ay u darartay ama uu ka helay calayhi isaga atijaaratu ganacsigii waxay u dhiiqday ay maaragtay uu ka maalay oo min fidatin iyo wadahab ah dahab iyo fido lama maalay iyo tijaarana ma dararte waxaa laga wadaa uun xoolo ayaa lagu shabahaya xoolo ayaa lagu sida xooluhu caano u dhiiqaan iyo tijaaradana lacag ayay u dhiiqaysaa ama ama looga maalaya dalla wuxuu ahaaday suhaybun suhayb bacda hijrati rasuuli rasuulku markuu hijrooday kadib sala allahu calayhi wasalam iyo wa saaxibihi rasuulka saaxiibkiisa abuubakar haa markay hijroodeen oo uu waayay sharaftii ah inuu raaco wuxuu ahaaday yataxayanu inuu beegsado al furasa fursad inuu beegsado haad inuu raadsado lilixaaqi bihima si uga daba tago oo u haleelo uga daba tago oo dhexda intay dhexda si ugu gaadhi lahaa falam yuflix kuma guulaysin arrintaas id sababta ugu guulaysan waaye waxay ahayd kaanad waxay ahayd acyunu ruqabaa'i waardiyihii la saaray indhahoodu waxay ahayd saahiratan mid soo jeeda oo isha ku haysa calayhi isaga isha ku haysa mutayaqidatan oo fiidhoon lahu isaga waardihiisa u fiidhoon oo aan mar keli ee taa isha ka qaadayn falam yajid ma helin sabiilan waddo muusan helin ghayra allujuu'i in uu miciin bado ila alxiilati xiilad iyo sir iyo tab inuu inuu miciin badan maahan maxaa jira haddaad xoog weydo waxaa kuu soo hadhaya tab inaad leedahay haddaad labadaa weydo oo aad iska baktinaysa qofku ama xoogkiisa inuu ku socdo uu xoog leeyahay hadduusan xoog lahayna waxaa la rabaa inuu yahay nin caqli badan oo oo tab iyo xiilad la yimaada labadaa haddaadan midna lahayn way kuu dhammaatay fii daati leylatin habeen habeenada ka mida baaridatin oo qabow akhara wuxuu badiyey suhaybun suhayb wuxuu badiyey min alkhuruuji inuu u baxo ila alkhalaa'i masqusha inuu u baxo kolba masqusha galo uu ka soo noqdo uu masqusha galo uu ka soo noqdo uu masqusha galo uu ka soo noqdo oo saas kaannahu sidii isaga oo yaqdi lxaajata xaajadiisa soo gudanaya ma soo kaadinaya ma soo saxaroonaya fa kaana wuxuu ahaa laa yarjicu kii aan ka soo laaban min qadaa'i xaajatihi inuu danihiisa soo guto oo saxradiisa kaadihiisii xataa yacuuda ilaahay haddana uu iskaga uu ku laabto intaa oo dhan wuxuu sirayaa waa tabtii iyo xeeladii moogtahay haddii xoog la waayey nimankii waardeynaya ayuu sirayaa fa qaala bacdu ruqabaa'ihi nimankii waardeynaya qaarkood waxay ku yidhaheen libacdin qaarkii kale waxay ku yidhaheen ayibuu nafsan ayibuu nafsan maaragtay deganaada saasay ka wadaan dhib ma jiro ayibuu nafsan ku farxa haddii kale ku farxa naftihiinnu ha ku faraxdo fa ina allaata waalcuza dhabahaantii laati iyo cuso labadii sanam yaa shaqalaahu ninkii ku mashquuliyey bibadnihi calooshiisa calooshaa laga qabtay laati iyo cusihii uu ku kufriyey baa caloosha ku dhuftay oo ninkii wakaasoo wuu shubmayaa saasay dheheen uma markaa kadib aawow ilaa madaajicihim aawow waxay u hoydeen ilaa madaajicihim meeshii ay seexanayeen yacni way seexdeen baa laga wadaa wa aslamuu waxay u daayeen oy farta ka saareen cuyuunahum indhahoodana ila alkara hurdo indhahoodana hurdo ayaa loo daayay waa iska seexdeen fatasallala wuu dusay suhaybun suhayb min beynihim dhexdooda ayuu ka dusay wa yamama wuxuu aadiyey wejhahu wejigiisa wejigiisa shatra almadiinati xagga madiine ayuu wejigiisa aadiyey lam yamdi ma gudbin ghayru qaliilin wax yar maahane wax kale ma gudbin calaa raxiili suhaybin suhayb ambabixiisii uu ka baxay meesha xataa fatina ilaa ay ka fahmaan lahu inuu baxay ruqabaa'uhu nimankii waardeynaya ayaa ogaaday ninkii inuusan joogin uu baxay fa habbuu waxay ka soo boodeen min nowmihim hurdadoodii madcuuriina iyaga oo argagaxsan wamtataw waxay koreen khuyuulahum fardahoodii assawaabiqi ee orodka badnayd wa atlaquu waxay u sii daayeen acinnatahaa xakamaheedii ayay usii daayeen faraska xadhig lagu xidhaa jira xadhigga haddaad soo celisana aada uma ordayo laakiin haddaad xadhigga usii dayso intuu orod leeyahay oo dhan ayuu ordayaa intuu orod leeyahay wa atlaquu waxay u sii daayeen acinnataha fardaha xakamahoodii ayay usii daayeen khalfahu isaga gadaashiisa xataa adarkuuhu ilaa ay ka gaadhaan isagu malaha rakuub iyo ritibuu fuushanaa faraskaana ka orod badan falamaa markii axasa bihim nimankii uu dareemay inay daba socdaan waqafa wuxuu istaagay calaa makaanin meel caalin oo sarraysa meel sare oo buur ah ayuu fuulay wa akhraja wuxuu la soo baxay sihaamahu leebabkiisii yuu min kinaanatihi gabooygiisii kala soo baxay gabooyna waa la yidhaahdaa kinaano iyo jucbana waa la yidhahdaa jucba min jucbatihi ow kinaanatihi waa maqaar wax ahoo lagu rito leebabka ayaa la yidhaha af soomaaligana gabooy baa la yidhaha wa watara wuxuu togay qawsahu qaansadiisiina wuu togay wuxuuna leebkii ama yuu saaray wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin qurayshay laqad dhab ahaantii calimtum waxaad ogtihiin wallaahi baan ku dhaartay annii anigu min arma nnaasi dadka oo dhan dadka ugu shiishka badan inaan ahay kolba waxbaa la tooganayaa markan waxaa la shiishayaa ama la tooganayaay waa fallaadha ama ama leebka haddana waa rasaas iyo waxa la tooganaya iyo sawaariikh iyo wax kale wey laakiin kulligood ramyi ayay isla wadayihiin wallaahi baan ku dhaartay innii anigu min arma nnaasi dadka ninka ugu shiishta dadka ugu shiishka badan inaan ka mid ahay wa axkamihim isaabatan la helid oo bartilmaameeddii lala helana dadka ugu sugidda badan inaan ahay axkamihim ugu sugidda badan wa axkamihim ugu sugidda badan isaabatan la helid bartilmaameeddii la tooganaya lala helo inaan ahay waad ogtihiin wallaahi baan ku dhaartee laa tasiluuna ilaya aniga inaydaan isoo gaadhayn xataa aqtula ilaa aan ka dilo bikulli sahmin leeb kasta oo macii anigu aan haysto rajulan min rajulan minkum nin idinka idinka mida aan aan kaga dilo marka inta leebaan haystaba intaas in la eg oo nin baan dilayaa uma markaa kadib seef baan haystaaye adribukum bisayfi sayfteyda aan idinla dhaco maa baqiya seeftaasi intiiba ay ku sugan tahay fii yaddii gacantayda maa baqiya intii uu ku sugan yahay fii yaddii gacantayda shay-un minhu qayb ka mida seeftayda fa qaala qaa'ilun minhum mid iyagii ka midoo hadlay baa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaarannaye yaan ku dhaartay laa nadacuka inaanan kaa tegayn tafuusu minaa binafsika inaad naftaada nagala baxsato iyo wa bimaalika hantidaada labadaba maalkaaga iyo hantidaada inaad labadiiba la tagto inaanan marna kaa yeelayn laqad atayta makata magaalada maka ayaa timid suculuukan adiga oo daciif aho faqiir ah suculuuka waxaa la yidhaha qofkii faqiir ah daciifna ah daciif oon waxba iska celin karayn daciifka markan hadda waxaa laga wadaa waa nin aan lahayn dad lahayn nin aan dad lahayn faqiiran oo caydha faqtanayta markaasaa waxaad noqotay nin hantiilo ah wa balaqta maa balaqta meeshii aad gaadhayna waad gaadhay marka hadday xoolo sheegeen xoolihiibuu ka faa'idaystay faqaale wuxuu yidhi ara-aytum bal ka warrama in taragtu haddaan ka tago lakum idinka aan idinka tago maalii hantidayda oo dhan haddii aan idinka tago atukhalluuna sabiilii ma idhaafaysaan oo jidka ma iga wareegaysaan aan iska tage qaalu waxay dhahdeen nacam haa fa dallahum wuxuu tusiyey dalla wuxuu tusiyey hum iyagii calaa mowdici maalihi xoolihiisa xoolihiisii meeshii ay yaaleen dahabkiiyo fidadii oo fii beytihi gurigiisii fii makata maka ku yiilay meeshii ayuu tusay famaduu ilayhi famadow way aadeen ilayhi meeshii xooluhu ay yaaleen wa akhaduuhu minhu way ka soo qaateen wuu u tilmaamay uma atlaquu saraaxahu markaasay jidkiisa ka wareegeen oo iska bax bay dheheen akhada wuxuu bilaabay suhayb suhayb wuxuu bilaabay yaqudu sayra socodka inuu dedejiyo inuu ordo yacni yaqudu sayra socodka inuu dedejiyo uu ordo naxwa almadiinati xagga madiina faaran isagoo lasoo cararaya ama lasoo baxsanaya bidiinihi diintiisii ilallaahi alle ula soo cararaya meeshii layidhi ha la aado uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam amray ghayra aasifin isagoon ka xumayn cala almaali xoolihii laga qaata xoolihii alladii xoolahaasoo anfaqa uu ku bixiyey fii janyihi kasbashadiisa xoolaha in la kasbo oo xoolahaas la ururiyo zahrat alcumri cimrigiisa intii ugu qiimaha badnayd oo dhallinyaronimadiisa ahayd xoolihii uruurintooda iyo kasbashadooda uu ku bixiyey na isagoo oon waxba ka xumayn ghayra aasifin isagoo oon ka xumayn oon u qoomamaynooyn oon ka shallaayaynin cala almaali xoolihii aan ka xumayn inay oo aan ka xumayn oo aan ka shallaayaynin oon ka murugaysnayn alladii xoolahaasoo anfaqa uu ku bixiyey fii janyihi xoolaha kasbashadooda zahrat alcumri cumrigiisa iyo noloshiisa intii ugu qiimaha badnayd ee iftiimaysay oo dhallinyaronimadiisa ahayd wa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kasta oo adrakahu lwanaa daal uu soo gaadho mar alle markuu daal dareemo wa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kasta oo adrakahu uu dareemo alwanaa daal wa asaabahu uu haleelo attacabu daal istafazahu waxaa kicinayay oo daalkii iyo wixii oo dhan ka bi'inayay istafazahu waxaa kicinayay ashawqu hilow ilaa rasuulillaahi rasuulkii ilaahay u hiloobaya sala allahu calayhi wasalam ayaa kicinayay fayacuudu ilayhi waxaa u soo noqonayay nashaatuhu firfircoonidiisii wa yuwaasilu wuxuu sii wadayay sayrahu socodkiisii falamaa markii balaqa uu gaadhay qubaa xaafadda quba laydhaha markuu gaadhay oo laba mayl u jirta magaalada madiina ra'aahu rasuulu rasuulka ayaa arkay rasuulkii oo quba intuu joogay rasuulka waan soo aragnay muddo afar beri ah ayuu quba ku nasay rasuulku sala allahu calayhi wasalam falamaa markii balaqa uu gaadhay suhayb qubaa'a markuu gaadhay ra'aahu waxaa arkay alrasuulu rasuulka ayaa arkay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi muqbilan isaga oo ku soo jeeda oo ku soo baxay magaalada xaafadda quba ayuu rasuulka arkay fahasha lahu wa basha wuu ku farxay labadaa lama kala reebo lamana kala micneeyo hasha wa basha wuu farxay wey aad buu u farxay wa qaala wuxuu yidhi rabixa albaycu yaa abaa yaxyaa rabixa albaycu rabixa albaycu yaa abaa yaxyaa rabixa albaycu yaa abaa yaxyaa rabixa waad macaashtay wey waad faa-iiday albaycu beecii aada gashay oo xoolahaagii inaad naftaada ku soo furatay si aad u soo baxdo beecaas waad ku faa-iiday yaa abaa yaxya kunyadiisa weeye wa kararahaa talaatan saddex goor ayuu ku celiyey facalat waxaa kortay alfarxatu farax yaa wajha suhayb suhayb wejigiisa kortay waqaale wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee maa sabaqanii ilayka igama kaa badinin axadun cid yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow cid kuu sheegtay oo ku dhahday ninkii suhayb ahaa xoolihiisii oo dhan ayuu nimankii siiyey si ay ugu oggolaadaan inuu soo safro uu soo hijroodo cid kuu sheegtay ma jiro wamaa akhbaraka bihi ilaa jibriilu jibriil mahana cid kaloo kuu sheegtay ma jirin xaqan waa dhab laqad rabixa albaycu beecaas waa lagu taajiray waa lagu macaashay waa lagu faa'iiday wasadaqa waxaa rumeeyey daalika arrintaa waxyu samaa'i samada waxyigeedii ayaa rumeeyey wa shahida waxaa ka markhaati furay calayhi arintaas jibriilu malakuljibriil xaysu nasala uu kusoo degay fii suhaybin suhayb shanigiisa waxaa kusoo degay qowlullaahi tacaala qowlka ilaahay wa min annaasi wa min annaasi dadka waxaa ka mida man qof baa ka mida yashrii nafsahu naftiisa iibinaya ibtiqaa'a mardaatillaahi raalli aanshaha ilaahay dalbasho uu dalbanaya awgeed qof naftiisa u iibinaya ayaa jira wax alla wuxuu noloshiisa xoolo shaqeeyey oo dhan ayaa wuxuu ku iibsaday in loo dhaafo oy ka wareegaan hayjiroodeen wallaahu alleh ra-uufun kii u naxariis badan weeye bilcibaadi addoommaha marka aayaddaas ayaa kusoo degtay fatuuba ayaan badanaa wey ayaan badanaa lisuhayb ibnu sanaan wa xusna ma-aab iyo wa xusnu ma-aab iyo meel lagu laabto meesha ugu wanaagsanayd isagaa leh wallahu subxaanahu wa tacaala aclam